بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun yaa ayuha اnnaasu اtaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabaha minhuma rijaala kahiira wanisaءa wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxam ina allaha kana calaykum raqiiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ayuha alikhwat walakhawaat kelimadan ciwaankeedu inshaa allahu tacaala wuxuu noqon doonaa alictiraafu bilfadli liahli اlfadli in loo ictiraafo loo qiro dadka fadliga leh ixsaanka leh fadligooda iyo ixsaankooda in loo qiro arrintaasoo runtii ka mid ah tarbiyada aadka u qiimaha badan ee qur'aanka iyo sunnada nebigu sal alla alay wasalam ay dadka ku tarbiyeeyeen waxaa khilaafsan oo macnaha ka soo horjeeda uu yahay nukraanu ljamiil wanaagga iyo ixsaanka oo la inkiro ama la diido ama lagu gacan saydho sidaan ogsoonnahay diinteennu waa diinulwafaa waa diin dadka xuquuqdooda u oofisa ballanta u ilaalisa dadka ruux walba xaqiisa siisa makaarimul akhlaaq iyo maxaasinul akhlaaq diin ay asaas iyo gundhig ay u tahay wey sidaas daraaddeed waxaa ka mid a qawaaciddeeda asaasiga ah alictiraaf bilfadli liahlihi in loo qiro ciddii wanaag iyo ixsaan leh wanaaggiisa iyo ixsaankiisa loo qiro ciddii gacan kugu leh oo gallad kugu leh in gacantiisa iyo galladdiisa aad qirto waxaa ugu weyn cid addoommada gallad ku leh oo gacan ku leh oo fadli iyo ixsaan ku leh allaha tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed buu ku mutaystay inay isaga keligii caabudaan oo ay keligii ay u hoggaansamaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi cabdillaahi bni zubayr waxaa ka mid ahaa waxyaalihii uu dhihi jiray salaad kasta gadaasheeda markuu salaada ka salaamo naqsadoo ka baxo ducooyinku akhrin jiray waxaa ka mid ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila biاllah laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ila iyaah lahu اlnicmatu walahu اlfadlu walahu اlhanaaءu اlxasan allah tabaaraka wa tacaala mid xaq lagu caabudo aan isaga ahayn ma jiro ma aanu caabudayno cid aan isaga ahayn maxaa yeelay nicmo aan haysanno iyo tii aan horay u haysannay iyo tu aan dib ka heli doonnaba isagay ka timid wamaa bikum min nicmatin fa min allaah wax kastoo idinku suganoo nicmo ah xagga rabbi bay ka timid walahu lfadlu ixsaanka iyo dheeraadkuna isagaa iska leh ama isagaa toos kuu siiyey ama isagaa addoommo kuugu soo dhiibay xataa ixsaanka addoommadu kuu samaynayaan iyo fadliga iyo galladda iyo gacanta ay kuu geysanayaan waa mid alle ka soo jeeda tabaaraka wa tacaala walahu athanaa'u alxasan ammaan wanaagsanna wuu leeh oo ceeb iyo dhaliil iyo dhimanaan ma leh allah tabaaraka wa tacaala in aan marka qirno galladdiisa iyo ixsaankiisa ayaa wuxuu yahay mabda' asaasi ah oo adduunya aakhiraba ku taaganta taasina waxay keenaysaa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ina siiyey inuu inoo kordhiyo waxaa la isku xidhiidhiyey allah oo nicamkiisa laga shukriyo oo loo qiro loo ictiraafo fadligiisa iyo iimaankaa la lamaaniyey oo laysku lamaaniyey oo laga dhigay inay badbaado noqon karaan sabab ruuxa cadaabka kaga badbaado maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kaana allahu shaakiran caliima muxuu ilaahay cadaabkiinna ku falayaa haddii aad shukridaan oo aad rumaysaan shukrigu macnaha waxa weeyaan inaad qirto ood ogolaato fadliga iyo ixsaanka uu kuu galay kadibna wixii kaaga aadan inaad la timaaddo qalbiga iyo carabka iyo xubnaha intuba inay iska kaashadaan siday fadligaa uu qirayeed ogolaatay ay muxuu ahaayey ee u gudan lahaayeen shukrigiisa allah tabaaraka wa tacaala marka waa yacni muncimka iyo saaxibulfadliga addoommadoo dhan waxay haystaan ku tafadulay ixsaankana allah tabaaraka wa tacaala baa asal iyo faracba u leh haddana rabbigeen tabaaraka wa tacaala fadligiisa iyo ixsaankiisa marar fara badan addoommuu sabab kaaga dhigaa a yacni waxa weeyaan mid buu kugu soo dhiibayaa jaahil baad ahayd inaad jahliga ka baxdo nin buu ilaahay sabab uga dhigayaa ruux baa ilaahay sabab kaaga dhigaya waad luunsanayd inaad hanuuntood luunsanaanta ka hanuunto ruux baa ilaahay sabab kaaga dhigaya waad gaajaysnayd inaad gaajada ka baxdo ilaahay ruux buu sabab kaaga dhigaya haddana dadkaas sababka ah ma aadan jirin in aad timaadood adduunka timaaddo cid baa ilaahay sabab uga dhigay oo labadii ku dhashay ah dadkaa marka sababka u ah ilaahay tabaaraka wa tacaala fadligiisa ee iyaga sababtood uu kugu siinayo iyagana waxaa la rabaa inaad fadligooda u ictiraafto ood wanaaggaa u ictiraafto ood wanaaggaa u qirto ood wanaaggaa uga mahad celiso ayaa iyagana loo baahan yahay waana midda uu ku imaanaya xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid abi hurayra axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi baa soo saaray waana xadiid saxiixa uu nebigu yuri sal ly wasalam man laa yashkur innaasa laa yashkur illaah dadka ruuxii aan ku shukrinin oon u mahad celinin oo wanaagga ay u galeen aan qirin oon ictiraafin ilaahay tabaaraka wa tacaala kuma shukriyo leanna markaad khalqiga shukri u ictiraafto wixii ay kuu galeen ee wanaag ah yaa waxaa ka dhalanaya inaad ictiraafto waxaan iyaga sababtood kuugu yimid allah keenay iyagaad ku shukrin shukrinta iyagaad ku shukriday baa ilaahay shukrigiisa waxaa laga fahmayaa xadiidka ruuxa dadka ku shukriya oo ixsaankoodiiyo fadligooda u qira oo oggolaada ruuxaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala buu ku shukriyey waa mafhuumka xadiidka arrintaasi marka waxay ku caddahay in ay qawaacidda asaasiga sharciga inay ka mid tahay al-ictiraaf bilfadli liahlihi dadka fadliga u saaxiibka ilaahay siiyey ixsaanka kuu galay ama ilaahayba tabaaraka wa tacaala khalqigiisa fadli ka siiyey fadligooda inaad qirto oodan xasdin oo aadan ka xumaanin oo waxay adiga kuu galeen ogolaato ood uga mahad celiso oo aad haddii aad awoodi karayso aad uga abaalguddo maxaa yeelay saan horayba usoo tilmaannay diinteennu waa diinu alwafaa waa diinu maxaasini alakhlaaq waa diinu makaarimi alakhlaaq waa diin ku salaysan khalqigu inuusan is-inkirin waa diin ku salaysan in xuquuqda laysa siiyo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ina allaha acطaa kulla dii xaqin xaqa allah tabaaraka wa tacaala cid kastoo xaq leh xaqiisi waa siiyey yani wuxuu amray in xaqiisa la siiyo oo aan la dulmiyin xadiidkii fi saxiixi baad garanaysaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu yidhi dumarka waxaan arkay inaad naarta u badan tihiin way weydiiyeen sababka nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam takfurna allacna wa takfurna alcashiir wa takfurna alixsaana buu nebigu yidhi sl lla alay slam waxaa naarta aad ugu badateen waa laba qodob afxumada iyo lacnadda faraha badan ee afkiinna ka socota iyo qodobka labaad oo ah sawjkiinna ixsaankiisa iyo samafalkiisa iyo wanaagga uu galo oo aad ku kufridaan ood qarisaan naar baa lagu gelayaa marka haweenta ninkeedu wanaagga uu galay ixsaanka uu sameeyey fadliga uu keenay gacanta uu leeyahay dadaalka uu bixiyey haddaynan ka shukriyin oy qarisooy ku jisaarto wuxuu nebigu sheegay sal lla lay slam asbaabta ay naarta ku galayso inuu ka mid yahay wakadaalika waxaa la mid ah cid kasta oo gacan kugu leh oo fadli kugu leh oo ixsaan kugu leh in aadan ixsaankiisa inkirin inaadan ixsaankiisa duudsiiyin oodan qarinin ee ixsaankiisa aad ka shukrido oo aad u qirtood u oggolaato ayaa ka mid ah nicamka marka laysu galay ee laguu galayay khalqiga ay sababkuugu noqonayaan ilaahay baa iska leh nicmo dhammaanteede waxaa ugu weyn nicmada diinta waxaa ugu weyn nicamka dhammaantood diintaa ugu weyn iimaanka tawxiidka sunnada dariiqa saxda ah ayaa ugu weyn wax ilaahay bixiyey tabaaraka wa tacaala dadka waxaa kuugu gallad weyn marka ruuxa sabab kuugu noqday in aad hanuunto inaad tawxiidka fahanto in aad bidcada ka baxdood sunnada fahanto in adoo caasiya cisyaanka aad ka soo baxdo oo aad daacada rabbi qabsato ruuxa sababta kuugu ah ruux ka galladweyn ma jiro isagaa kuugu galladweyn maxaa yeelay mustaqbalkaagiioo dhan buu sabab u noqday badbaadadiisa wuxuu ilaahay sabab uga dhigay inuu kaa badbaadiyo khasaaro weyn oo adduuniya aqrab ah marka cid gacan kugu leh oo fadli kugu leh waxaa ugu weyn cidda ilaahay uu sabab kaaga dhigay tabaaraka wa tacaala hanuunkaaga sabab uga dhigay saas daraaddeed bacda allaahi tabaaraka wa tacaala cidda galladda ugu weyn inugu leh waa nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh bacdigiisna saxaabadiisii bacdigood iyo gadaashoodna waa dadkii diintan u soo khidmeeyey iyo culimmadii iyo ducaaddii iyo dadka alkhayrka ahaa iyo dadkii mujaahidiinta ahaa ee diintan ama dhiigooda ama qalinkooda ama yacni kelimadooda ku soo meelmariyey ilaa ayna soo gaadhay ayadoo sax galladda ugu weyn baynagu leeyihin galladda inugu weyn ugu weyn bay inagu leeyihin haddana iyagaa laftooda waana arrimaha aan jeclay caawa inaan aad u baraarujiyo ayagaa laftooda ayaa haddana siday diinta iyo adeegeeda ugu kala horreeyeen ama ugu kala badnaayeen ayay haddana ayaguna u kala horreeyaan mar walba oo diintu ay cidhiidhi gasho oo qurbo ay gasho oo ay halis gasho dadka xilliga noocaasa istaaga ee la qurbooda ee la noolaada ee xoolahoodii iyo wakhtigoodii iyo naftoodii iyo khatar u geliya dadkaasi dad la gaadhi kara maaha nin gadaal ka yimid oy iyaguba sabab u ahaayeen oo ama dhiiggooda ama qalinkooda ama kelimadooda ama dacwadooda ama tacliintooda intifaacsaday ma gaadhi karo maxaa yeele xilligay istaageen iyo mawaaqiftay istaageen baa waxay tahay mawaaqif haddaad si kasta u dadaasha aada keeni karin hal mawqifoy istaageen baa laga yaabaa noloshaadoo dhan inaada keeni karin saas daraaddeed asxaabu rasuulillahi sal lla lay wasalam qaacidadaa rabbi tabaaraka wa tacaala isagoo qariraya yaa saxaabadii nebiga sal ly waslam iyagoo ardadii nebiga wada ah oo cilmiga ka wada qaatay oo la wada noolaa oo jihaadka u wada raacay oo muxuu ahaaye la wada joogay oo ka dhaxeeyo wax la yidhaahdo muxuu ahaaye fadlu suxba uu ka dhaxeeyo ayay haddana maca daalika mayna sinayn way kala horreeyeen say u kala horreeyeen bayna fadliga iyo ixsaankiiyo gallad isugu lahaayeen rabbigeen tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim wuxuu ku yidhi laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wa kullan wacda allahu alxusnaa ma sinna kuwa wax bixiyey oo xoolahooda bixiyey furashadii maka ka hor oo dagaalamay jidka ilaahay ku dagaalamay kuwaasi ayaga ayaa xagga darajada ka weyn qoladii wakhtigaa kadib wax bixisay ee dagaalantay labada qolobana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u yaboohay janno iyo abaalgud wanaagsan u fiirso maka furashadeedii intaan maka la furanin dadkii ka horreeyey oo xilligaa iimaanka iyo tawxiidka qaatay oo nebiga garab istaagay oo dacwada faafinteeda ka qayb qaatay oo xoolihiisa ku bixiyey ninkaa iyo markii maka la furtay kadib intaa in la eg ninka sameeyey isku ajir ma ah isma gaadhi karaan hadda camalku waa mid ogow kani waa dagaalamay kanna waa dagaalamay kani xoolihiisuu bixiyey kan xoolihiisuu bixiyey isku jid bay ku bixiyeen isku jid bay ku dagaalameen haddana rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala isma gaadhi karaan maxayna isu gaadhi karaynin alimaam ibnu kaiir caleyh raxmatullah waana sida aayadda laga fahmaya wuxuu leeyahay laa yastawi hada waman lam yafcal ka ficlihi wadalika qabla fatxi makka kana alxaalu shadiidan falam yakun yu'minu xiinaidin ila asidiiquun waama bacda alfatxi fainahu dahara alislaamu duhuuran cadiima wadakhala annaasu fii diin illahi afwaaja furashada maka wixii ka horreeyey arrinkuu xaalku waa adkaa muslimiinta xaalku waa ku adkaa meel codhiiriyay ku jireen adduunkaoo dhan baa la dagaalsanaa xaalkoodu muxuu ku dambayn doonaa waa su'aal dad badani shaki waxay ka qabeen talow ma guulaysan doonaan mise waa la tirtiri doonaa yacni wax weeyaan dhaqaalahooda iyo noloshoodu iska cidhiidhi bay ahayd xaaladdu waa adkayd xilligaa dadka marka dacwada noocaasa ku soo biiraya ee ka mid noqonayaay dad sidiiqiina waay waa dad darajaad sare leh ama maka markii la furtay kadib hadde markaa islaamku waa daahiray oo waa muuqday oo dadkiibaa u soo galayba qabiilqabiil ilaan sida saxdaa waxay ahayd carabtu markay qabaa'isha carbeed nebiga sal lla lay waslam la dagaalameen quraysh ayaa waxay ahaayeen asaaska ay carab oo dhan fiirsanayso waxay reer walba uu lahaa oo jasiiratul carab deganaa isaga iyo reerkuu ka dhashay aan isku fiirsanno haddii reerkia uu ka dhashay ay nagaga fillaadaan oo iyagu ka takhallusaanna hadde waxa weeye nabadgallay hadduu reerkiisa ka adkaadana hadde ninkaasi nin layska celin kara maba ahee markaasi hadde wax weye aan isdhiibno oon gacanta taagno oon raacno wuxuu wato waxaa la wada sugayay marka quraysh maka markuu ka qabsan doonaa la wada sugay sanadkii sideedaad markuu nebigu sal ly waslam maka qabsaday oo quraysh ka qabsaday sanadka sagaalaad waa sanadka loo yaqaano caamul wufuud waa sanadka wafdiyada qabaa'ishii ku noolaa jasiiratul cabar carab reer walba wuxuu soo dirayaa odayaashiisii ugaasiyadiisii wufuud intaasoo wafdi baa socota oo nin walba wuxuu leeyahay maantaannu annaguna iskeennay diintii baannu qaadannay waannu soo islaamnay oo intaa xaggeed ku maqnaydeen makaa laga war dhowrahay waxaa laga war dhowrahay bal maka meeshay ku dambayn doonto iyo quraysh meeshay ku dambayn doonto marka ninka xilligaa kadib iimaan qaatay oo diinta soo galay sax iimaankiisu waa sax ilaahayna tabaaraka wa tacaala ajir waa ku leeyahy laakiin xilligii aan yacni xaaladdu adkayd ninka yimid iyo isagu ma sinaan karaan xaaladdaa hore ninka soo maray diinta soo galay oo nebiga isgarab taagay xoolihiisi naftiisa iyo xoolihiisa bixiyey iyo kan dib ka yimidi isku meel ma noqon karaan sidaas daraaddeed bay diinta islaamku mar walba waxay mudnaanta siinaysaa mas'alada asbiqiyada soo hormaridda sidoo kale aayadda qur-aanka rabbi ku yidhi tabaaraka wa tacaala wاsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina waاlansaar wاladiina اtabacuuhum bixsaan radia allahu canhu kuwii horreeyey ee dadka dhan ka hormaray ee muhaajiriin iyo ansaar lahaa iyo kuwa dadka wanaagga ku raacay ilaahay baa raalli ka noqday maxaa la yidhi saabiqiin haddana awaluun meeshaasi dad khaasay ku dhacaysaa xataa saxaabadii nebiga iyo ardadiisii kullig mawda gelayaan asaabiquuna alawaluun waa dad khaas waa dadkii horaantii hore baa nebiga sal alla lay waslam dacwadiisa qaatay oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar reer madiina ilaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dadkii ugu horreeyey rumeeye bay ka mid ahayn sannadihii ugu horreeyeyba markuu isagoo maka jooga waa kuwii u tegay nebiga sal lla lay waslam yacni kooxa ka mida reer madiina oo beecatu alcaqaba aluulaa iyo beecatu alcaqaba athaaniya iyo waa ansaar waa reer madiina marka dadkaasuu rabbi tabaaraka wa tacaala si gooniya u ammaanay waad garanaysaan inaysan dadku mudnaan kale leeyihiin oo ruuxii diintan iyo waxqabadkeeda kaaga soo horreeyay adigana gallad buu kugu leeyahay fadligiisa iyo wanaaggiisana inaad gaadho masale sahlan maaha nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dagaalkii bader raggii ka qayb galay dagaalkii bader raggii ka qayb galay waxa uu nebigu yidhi sal lla lay wasalam qisadii xaatib ibni abi baltaca markuu damcay inuu dilo oo uu yidhi cumar rasuulu ilaahi igu fasax ninka waa munaafiqoobee aan dile wuxuu rasuulku yidhi sal lla lay wasalam miyaadan ogayn in ilaahay daalacday reer bader oo uu ku yidhi waxaad doontaan sameeya waan idiin dhaafay waqacadaasi iyo mawqicadaasi marka mawqico sahlan ma ahayn ninka ka qayb galay oo goobjoog ka ahaa nin dib ka yimidi inuu gaadho uma badnaa xaaladdaa adkayd dad yar baa nebiga la socday sal lla lay slam dagaalkii ugu horreeya uu galo waayo quraysh oo kibirsan oo tiro badan iyo ciidan badan iyo gaadiid badan ku socotana waata nin kastoo iska daciifa xaaladuu geli kara maaha xaaladdaasi nimanka u babacdhigoo halkaa galay oo ka qayb galay oo meeshaa goobjoogga ah wax la gaadhi kara maaha billaddaasay sitaan billad waxay sitaan ah ilaahay baa daalacday daacadnimadoodu arkay waana u dembi dhaafay waxaa doontaan sameeyaa layidhi ahlu baycatu ridwaan baa ka mida ahlu uxud baa ka mida saas daraaddeed culimmada yacni markay tartiibinayaan saxaabadu say u kala fadli badnaayeen waxay ku tartiibiyaan mawaaqicdii iyo goobihii la soo maray sidii loogu kala horreeyey saasay u tartiibinayaan yacni wax weeyaan yacni baycat alcaqaba baycat alcaqaba athaaniya dadkii ugu horreeyey nebiga raacay sal alla lay waslam asxaabu alhijra aluulaa alhijra athaaniya waa la soo wadi nabiga hijradii sal lla lay waslam marka la yimaado ahlu badar baa la leeyahay ahlu uxud baa la leeyahay ilaa la soo gaalo ahlu baycati ridwaan wahaakada asxaabu muxuu ahaaye fatxi makka maslamadii yani muslimadii macnaha maka ku islaamtay tartiibkaasay culimmadu u dhigaan waxay kutusaysaa marka asbaqiyada iyo horayntu inay mar walba miisaankeeda leedahay arrintaasi marka waa qaacido muhim ah oo sunnada nebiguna sal ly slam meelo ka mida ay tilmaantay waxaa ka mida maalan alxadiid haddaan kaga kaaftoonno tafaasiisha kaleeto tusaalayaal baan ka dhigi doonnaa insha allahu tacaala xadiidka abu mascuudin